wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsano hadahan oo kale aad ka dhageysataan xarunta raadiyogaan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aad warka iyaga ku dhageysan doontaan hadduu ee baraalli ka noqdana waxaa ka mid
deegaano ka tirsan gobolada dalka oo maanta ah looga ciidayo maalinta koowaad ee ciidul-adxa
xiisa dagaal oo maanta ka taagan deegaanada duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo muddo lix bil ah u cusboonaysiiyey ogolaanshaha joogitaanka ciidamada admis ee gudaha soomaaliya
ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo sheegay in ganacsatada soomaaliyeed ay ku dhiiradaan inay maalgashadaan dalkooda
maamulka puntland oo ku baaqay in kabi ahaanba la hakiyo hanaanka dincafinta soomaaliya inta laga heshiinayo khilaafaadka taagan
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dooni ku degtay xeebaha maamulka puntland
wararka dibadda warkeena duhur saaxiibayaal aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah
marooko oo u yeertay safiirkii u fadhiyey swidhen kadib markii la gubay kitaabka qur-aanka kariimka ee qoolkeeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duul wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal waa duhur khamiis ah taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha lixaad juun sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiibayaal u diyaargarooba iyagiio faahfaahsan
aynu ku bilownay deegaano ka tirsan gobolada dalka ayaa maalinta ayaa maanta laga ciidayaa maalintiisii koowaad sida warkan uu kusoo diray wariyahayaga iraad aadan cali
hay-adoo shalay dunida laga ciiday maalinta koowaad ee ciidul carafa ayaa waxaa jiray deegaano ka mid a soomaaliya oo aan laga ciidin deegaano badan oo ka mid a maamul goboleedka galmudug ayaa bulshadu kala ciiday maalinkii koowaad ee shalay hay-adoo qaarna ay markaasi ciideen maalintii labaad oo ay u ahayd maanta maalinkii koowaad degmooyinkaasi waxaa ka mid ah degmada caabud waaqi waqooyiga gobolka galgudud hay-adoo bulshadu qaar shalay ayday qaarna maanta ay ogeen salaada ciidul carafa inta badan degmooyinka maamulka galmudug ay madaxda iyo bulshada qaarkood ka iideen ayaan bulshada inteeda kala iidin qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada caabud waaqi waqooyiga gobolka galgudud oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan maalinta koowaad ee ciidul carafa ay iidayaan iyagoo bulshada iyagoo ka hadlay dareenkooda ku aadan farxadda maalinta koowaad ee ciidul carafa waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay subxaana wa tacaala hanagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa nabadgeliyo iyo maxaanku yidhahdaa iyo caafimaad allah nagu gaarsiiyo dowladda cadeen allahna siiyo ciid mubaarak waa idin salaamay kullu caamin wa antum bikhayr taqabal allah mina wa minkum saaliil acmaal magacaygu waa abwaanshiine ku sugan degmada caabudwaaq maasha allah maanta si sharaf iyo karaamo leh baa loo ciiday walow dadku ay kala iideen oo la leeyahay dadka shala qaar iideen isu soo baxa ummadda iyo bulshadana dawaaba laga dareemayaa maantay u badan tahay marka aad iyo aad baan waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kastoo dunida daafadeeda ka joogaan ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaanteen ciidda ciddeeda kale bashbash iyo barwaaqo ku gaara nabad iyo horumar baa idiin rajaynayaa ilaahay hanaga aqbalo acmaasha dhammaanteen aad iyo aad baan idiin salaamay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa shariif maslax waxaan joognaa magaalada cabudwaaqa maanta si fiican baa looga iiday shalay lama iidin maanta iidda ugu sarraysay oo ugu qurux badnayd maanta iidaynaa maasha allah waa iska faraxsannahay magaalada waa iidaysa dhammaanteed maasha allah maanta cabudwaaq waa laga iidayaa ciid mubaarag weeye kullu antum bikhayr ciid mubaarak musbika o dhan wax iga dhiman ma lahan maalinkii koowaad bay ii tahay dad baa laakiin shala iiday mubaarak annagu waa iidnay maantaan iidnay cabudwaq degmada cabudwaq si fiican baa looga iiday maanta si fiican baa maanta looga iiday alxamdulilah aad baan u iidnay barwaaqaan ku iidnay nabadgelyaan ku iidnay khayr baan ku iidnay
waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciiddu waxay noo tahay maalinkii koowaad naga shalay maanu ciidin marka soomaali weyn dhammaanteed waan salaamay waxaan leeyahay taqabal allahu minna wa minkum saalix alacmaal magacaygu waa axmed cabdi faarax kullu caam waantum bilkhayr maanta si fiican baanu inay cabadwaaq annagoo maalinta labaad ciidayna inkastoo la kala ciiday ciid mubaarak dhammaan bulshada cabadwaaq oo dhan
ma ahan markii koowaad ay iskhilaafaan bulshadu ayna isku khilaafaan bilaha ciidda balse inta badan waxaa soo laalaabtay khilaafaadka ka dhex jira bulshada degmada caabudwaaq kaasi oo inta badan ay isku khilaafaan bilaha aragtida bisha barakaysan ee rabadaan iyo sidoo kale aragtida bisha ciidda iraadadan cali t v-ga caalamiga ah ee dalsan magaalada caabudwaaq
dhinaca kalena xiisad dagaal ayaa maanta ka taagan duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sida warkan uu ku dheereynayo horiyeene xuseen washington wararkan kalino duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan halkaas maanta ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo udhexeysa ciidanka maamulka somalilan iyo sidoo kale jamac ciidanka hubeysan ee deegaanka isha sii khaatuma xiisadan ayaa si gaara uga taagan bariga magaalada gaar ahaan halka loo yaqaano aaga goojacde oo weli iskor fadhiyaan ciidamada hubeysan ee labada dhinac wararka ayaa sheegaya ministeriga somalilan iyo ciidanka deegaanka ay haatan wadaan dhaqaaqyo iska soo horjeeda oo halkaasi ay ku doonayaan in dhinaca dhinac kaleba uu ku dagaalamo taasoo uga sii dartay xaaladda ka taagan meesha sidoo kale wararka ayaa intaa kusii darayaan labada dhinac ay heleen gurmadyo kala duwan oo ciidan kuwaasoo saacdihii ugu dambeeyey gaarayay duleedka magaalada laascaanood si ay ugu biiraan dagaalka halkaas ciidamada i c c sidoo kale kuwa deegaanka maamulka somalilan halkaas ku dhex maraya dadka deegaanka ayaa dhankooda cabsi ka muujinaya mar kale dagaal uu ka qarxo aagaas maadaama labada ciidan oo gulufyo ay wadaan ay gulufyo xoogan ay wadaan islamarkaana ay dhaqaaqyo ciidan haatan ay kasii sameynayaan deegaano ku dhow magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhanka kale ma jiro waxwar uu kasoo baxay maamulka somalilan iyo sidoo kale sisi khaatuma oo ku aadan dhaqaaqyada ay ka wadaan halkaas dagaalo culus oo u dhexeeya dhinacyada ciidanka somalilan iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee c c ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay aagga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gaar ahaan dhanka xerada goojacde halkaas oo godad waaweyn ay ku leeyihiin ciidanka maamulka somalilan waxaana sidoo kale duqeyn waxaana sidoo kale dagaalada barbar socda duqeyno xoogan oo ay geysanayaan ciidanka maamulka somalilan iyo hogaamiye madaxweyne muuse biix cabdi duqeymaha ayaa si gaar ah waxa ay uga sameynayaan ciidamada somalilan ay hubka taldeg loo yaqaan ay la beegsanayaan xarumo ku yaala bartamaha magaalada laascaanood kuwaas oo dhalinaya khasaaro dhimashadii dhaawaca sidoo kalena dhalinaya burbur hantiyadeed oo gaaraya guryo dhismayaal ah oo ku yaala magaalada laascaanood xiisadan cusub ayaa kusoo aadaysa iyadoo go-aano hore ugu soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobe looga hadlay xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoona dhinacyada halkaas ku dagaalamaya loogu baaqay in ay kala qaadaan ciidamada islamarkaana xiisada la dejiyo si wada hadal buuxa loo gaaro
maamulka puntland ayaa ku baaqay in gebi ahaanba la hakiyo hanaanka deen cafinta soomaaliya inta laga heshiinayo khilaafaadka taagan xukuumadda puntland ayaa sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamtay warar kasoo yeeray wasiirka maaliyadda soomaaliya kaasoo sheegay inaysan wax khilaafa ka jirin hanaanka deencafinta dalka wasiirka maaliyadda puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo waraysi siiyey b b c da ayaa beeniyey hadalkii wasiirka maaliyadda heer federaal kaasoo uu sheegay kaasoo ahaa inaysan deencafintu ku jirin arrimaha laysku khilaafsan yahay dowladda federaalk iyo puntland anagu waxa aan leenahay deencafinta hadda sida lagu wado soomaaliya ayay khatar ku keenaysaa waxaana dalka dib ugu dhici kara ayuu yiri dagaalo ahliya waxaana doonaynaa in la hakiyo oo dib loo dhigo miiska wadahadalkana laysugu yimaado ayuu yiri wasiir dhabancad wasiir dhabancad ayaa sidoo kale iftiimiyey in hanaanka deencafinta soomaaliya uusan socon karin haddii aan laga heshiin khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira
dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta muddo ayaa muddo lix bil ah ugu kordhiyey howlgalada ciidamada midooda afrika ee atmis ee gudaha soomaaliya jooga waxaana kale uu ansixiyey qorshe si tartiib ah ay uga baxayaan dalka ilaa iyo ilaa ay ka wada dhammaanayaan ciidanka howlgalka midooda afrika oo mar horeba bilaabay kabixitaanka gudaha soomaaliya ayaa waxaa la siiyey ilaa dhammaadka sebtembar si ay dalka uga saaraan saddex kun oo askari oo kale oo dheeraad ah golaha ammaanka ayaa bishii abriil ee laba kun labay labaatan ansixiyey in ciidamada amisom oo la asaasay laba kun iyo toddobadii lagu bedelo ciidamada admis oo la siiyey awood dheeraad ah oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab admis oo ka kooban kun sagaal iyo toban kun oo askari iyo saraakiil boliis ah ayaa waxaa qasab ah in la yareeyo ilaa ilaa laga geeyo sirow dhammaadka laba kun afar labaatan ay iyaga oo si tartiib ah oo awood awood ah u wareejinaya ama si tartiib ah awoodda ugu wareejinaya ciidamada soomaaliya arrintan ayaa imaaneysa xilli ciidamada howlgalka admis ee soomaaliya ay bilaabeen in ay dalka ay ka baxaan waxaana fariisimo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan dalka ay ku wareejiyeen ciidamada biladariga dowladda federaalk soomaaliya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa sheegay in ganacsatada soomaaliyeed ay ku dhiiradaan in ay maalgashadaan dalkooda
wallaahi de annaga sideedaba magaalada wax kasta oo horumar u ah annaga farxaday noo tahay dadka soomaaliyeed qof kasta oo maaragtay dalkan raba inuu wax qurxoon ku soo siyaadiyana weliba wax allaale wixii aan la qaban karnaan la qabanaynaa wax allaale waxaan u fududay karnaan u fududaynaynaa marka dee farxad gooniyahay noo tahay magaalada muqdisho beero nuucan camala inay ku yaalliin marka waxaan leenahay intii samaydana beertaanna waa u mahad celinaynaa horumarka dalkay ka qayb qaateen quruxda dalkay ka qayb qaateen iyo bilicda dalkay ka qayb qaateen dadka soomaaliyeed inay maaragtay looma fiiri adduunyada lacagtu wax qiimaaho weyno ay leedaha ma laha laakiin waxaa qiima leh lacagta in wax muuqata lagu qabto dadka haddii marka dadka meelahan oo kale u sameeyey xaqiiqatan waa ammaanaya aad iyo aadaan u ammaanaya kuwa kale oo ilaahay wax siiyana sidaanoo kale waxaan aan ayagana leeyahay sidaanoo kale meelo dadku iskugu yimaadaan oo qurux badan oo taariikhiya in loo sameeyo dowlad keliya adduunka wax ma samaydo dadku ayagaa wax samaysta ganacsatadu ayadaa wax qabsata dadka adduunyada dowladdu waxay deji kartaa shuruucdii dalka iyo maaragta dadku nidaamkii ay ku noolaa lahaayeen iyo waxyaalahaasi dowladdu ka shaqayda maahane dalka waxaa dhista dadka aa la rabaa inay dhistaan sidaanoo kale marka dadka hadda beertaanoo kale sameeyey xaqiiqatan waxaan leeyahay aad iyo aaday u mahadsan yihiin wuxuudana allah u barakeeyo waxaana la rabaa maaragtay intaan iyo in ka badanna inay ku sii fakaraan maxaa yeele beertaanu maantay waxay nafis siinaydaa oo farxad siinaydaa in badan oo maaragta dhallaanka soomaaliyeed ka mid ah oo gobolkan banaadir ku nool farxad gooniyahay siinayda
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda morocco ayaa u yeertay safiirkii u fadhiiyey dalka sweden ka gadaal markii la gubay kitaabka qur-aanka kariimka ee qolkiebe dowladda morocco ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka sweden iyadoo uu iyadoona aan sheegin muddada uu maqnaan doono kadib markii arbacadii shalay uu nin kitaabka qur-aanka kariimka ee qolkii eebe ku jeexjeexay islamarkaana uu dabqabadsiiyey bannaanka masjid ku yaala bartamaha magaalada stockholm warkiyaasina waxaa faafisay wakaalada wararka ee dowladda morocco wasaaradda arrimaha dibadda ee morocco ayaa sidoo kale shalay u yeertay safiirka safaaradda sweden ee rabad iyadoo u muujisay sida daran oo ay boqortooyada morocco u cambaaraynayso weerarkan una diidan tahay falkaasi aan la aqbali karin sida ay wakaaladu wararku ku diri qoraal ay faafisay dhacdadan lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa halis gelinaysa inay ka caraysiiso turkiga oo diidanaaba codsiga ay sweden ku doonayso inay xubin kaga noqoto kaashaanbuurta nato maadaama booliiska sweden okolaanshiyo siiyeen in la qabto mudaharaadka lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka mudaharaadyo istabajoog ah oo ka dhacay gudaha sweden oo looga soo horjeedo islaamka laguna doonayo xuquuqda kurdiyiinta ayaa ka caraysiiyey magaalada ankara iyadoo sweden ay u baahan tahay taageerada ankara si ay uga mid noqoto xulufada nato dowlado badan ayaa cambaareeyey falka ay ku kacday dowladda sweden oo uu turkiga ugu horeeyo waxaana sweden ay u muuqataa mid turkiga uu ka hor istaagi doono ku biritaankeeda xulufada nato waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa warkii aad kala socoteen raadiyo dalsan wararkan iyo wixii kale kusoo kordha waxaad kula socon doontiin wararkeena dambe ciddii warkeenu sheegana waxay dib uga daalacan karaan bogga website-ka aan ku leenahay ee radio dalson com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel